kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka labaatan iyo saddexaad haddaba sannadii toddobaad ayaa yahooyaadaha xoog isgeliyey oo wuxuu soo kaxaystay oo axdii la dhigtay boqolu taliyayaashii ahaa casariya ina iyo ruxaab iyo ismaaciil ina iyo xaanaam iyo casariyaa ina coobeed iyo macaseeyaa ina cadaaya iyo elishaafaad ina sigri oo iyana waxay ku soo wada wareegeen dalkii yuhuuda oo magaalooyinkii dalka yuhuuda oo dhan waxay ka soo wada urursadeen kuwii reer laawi iyo madaxdii qolooyinka dadka israa'iil oo waxay wada yimaadeen yeruusaalem markaasaa shirkii oo dhammu ahdi boqorkii kula dhigtay gurigayla oo wuxuu iyagii ku yidhi bal eega boqorka wiilkiisu isagaa boqor noqon doone sidii rabbigu uu kaga hadlay farcanka daawud haddaba idinku sidan yeela meeshiinna saddexaad ee sabtida gasha oo ah reer laawi iyo wadaadadu waa inay ahaadaan irijoogayaal albaabada jooga oo meel saddexaadna waa inay guriga boqorka joogaan oo meel saddexaadna ha joogeen iridda aasaaska agteeda oo dadka oo dhammuna waa inay ku wada jiraan guriga rabbiga barxaddiisa laakiinse guriga rabbiga gudihiisa yuusan nina soo gelin wadaadada iyo kuwa reer laawi oo adeegaya mooyaane iyagu ha soo galeen waayo iyagu waa quduus laakiinse dadka oo dhammu waa inay rabbiga amarkiisa dhowraan oo reer laawi boqorkaa isku wareejiyeen iyadoo nin walba hubkiisa gacanta ku haysto oo ku alla kii guriga gudihiisa soo gala alla dilo oo idinku boqorkana la jira markuu baxayo iyo markuu soo gelayaba sidaas daraaddeed reer laawi iyo dadkii yuhuuda oo dhammuba way wada yeeleen wixii uu wadaadkii yahooyaadaha ahaa ku amray oo dhan oo nin waliba wuxuu kaxeeyey raggiisii sabtida geli lahaa iyo kuwii sabtida bixi lahaaba maxaa yeelay wadaadkii yahooyaadaacahaa ma uu kala dirin guutooyinkii markaasaa wadaadkii yahooyaadaacahaa boqoltalayaashii siiyey warmihii iyo gaashaamadii waaweynaa iyo gaashaamadii yaryaraa oo boqor daa'uud lahaa oo guriga ilaahiil oo dadkii oo dhanna wuxuu ka dhigay in nin walba ubkiisa gacanta ku haysto oo ay istaagaan guriga dhankiisa midig oo boqorkii bayna isku wareejiyeen markaasay wiilkii boqorka soo bixiyeen oo waxay u saareen taajkii markhaati furkiina way siiyeen oo waxay ka dhigeen boqor oo yahooyaadaac iyo wiilashiina intay isagii subkeen ayay yidhaahdeen boqorku ha noolaado oo catalyaana markay maqashay khayladii dadka iyo iyagoo ordaya oo boqorka ammaanaya ayay dadkii ugu timid gurigii rabbiga oo baleeg boqorku wuxuu ag taagnaa tiirkiisii ridda u dhowaa oo saraakiishii iyo kuwii turumbada watayna boqorkay ag taagnaayeen oo dadkii waddanka oo dhammuna way rayreeyeen oo turumbooyin afuufeen oo kuwii gabyaaga ahaana waxay ka dhawaajiyeen alaabtii muusikada oo waxay hoggaamiyeen kuwii qaaday gabaygii ammaanta ahaa kolkaasaa catalyaha dharkeedii iska jeexjeeday oo waxay tidhi waa fallaagow waa fallaagow markaasaa wadaadkii yahooyaadaha ahaa soo bixiyey boqolutalayaashii ciidanka u sarreeyey oo wuxuu ku yidhi iyada soo bixiya oo safafka dhex mariya oo kii soo raacana seef ha lagu dilo waayo wadaadku wuxuu yidhi iyada ha ku dhex dilina guriga rabbiga sidaas daraaddeed iyadii meel bay u banneeyeen markaasay tagtay marinkii ay farduhu guriga boqorka u mari jireen oo halkaasay ku dileen markaasaa yahooyaadaac sameeyey axdi u dhexeeya isaga qudhiisa iyo dadka oo dhan iyo boqorkaba inay ahaadaan rabbiga dadkiisa dabadeedna dadkii oo dhammu waxay tageen gurigii bacal oo ay dumiyeen oo meelihii allabariga iyo sanamyadiina way wada burburiyeen oo mataan oo ahaa bacal wadaadkiisiina waxay ku dileen meelihii allabariga hortooda markaasaa yahooyaadaha hawshii guriga rabbiga u doortay wadaadadii reer laawi ahaa oo daa'uud ku dhex qaybiyey guriga rabbiga inay qurbaanada la gubo oo rabbiga u bixiyaan siday ugu qoran tahay sharcigii muuse iyagoo faraxsan oo gabayaya siduu ahaa amarkii daawud oo iritoogayaashiina wuxuu joojiyey irdihii guriga rabbiga si uusan u soo gelin mid wax ku nijsaasoobay wax kasta ha aade oo haddana wuxuu kaxeeyey boqol taliyaashii iyo kuwii gobtaha iyo taliyaashii dadka iyo dadkii waddanka oo dhanba oo waxay boqolkii ka soo kaxeeyeen gurigii rabbiga oo intay riddii sare soo mariyeen ayay keeneen gurigii boqorka kolkaasay boqorkii ku fadhiisiiyeen carshigii boqortooyada sidaas daraaddeed dadkii waddanka oo dhammu way wada rayreeyeen oo magaaladiina way xasiloonayd oo catalyaana ayay seef ku dileen